asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waa golaha golaha codka shacabka soomaaliya golaha codka shacabka soomaaliya waa gola ay aalaaba ku kulmaan aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta soomaalida caalamka kala nool waa gola ay mambar ka yihiin dad fara badan oo kulaanku gaaraya waa gole uu hadaladiisa iyo waraysyadiisa ay qaadaan iyo arrimihiisa siyaasadda iyo barnaamijyada kala duwan ee ka baxaba wafiirada kala duwan ee golahu leeyahay sida golaha nineteen sixty dot com arrimaha dot com saadaal news iyo puntland dot com caawa golaha nineteen sixty waxaa martii noogu ah doctor saadiq eno oo ahaa wasiirkii hore wasaaradda caafimaadka ee puntland haddana ka mida siyaasiyiinta soomaaliyeed ee arrimaha soomaaliya wax laga weydiiyo magacaygu waa maxamed xasan bigood aad iyo baan kuu salayaa saadiq soo dhawow golaha nineteen sixty golaha codka shacabka soomaali oo dhan baa ku dhegeysanaysa aad iyo baan ku waaya walaal bal marka hore waxaan jeclahay inaan balbuntland xaggeeda kasoo wareego maadaama aad wasiir ka noqotay sida wasiirka caafimaadka intii aad wasaaradaad joogtay adigu maxaa kuu qabsoomay oo maanta la taaban karaa oo dowladgoboleedka puntland shacbiga ku nool kunaan loo karaan haddaad tahay dhictar saabitana
bismillahi araxmaan araxiim maxamed adiga iyo xubnaha martida inoo ah waa idin salaamaya dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullah su-aasha ah maxaa qabsoomay muddadii aada joogtay waa jawaab waxay leedahay mug weyn runtii anigu walow aanan horay xil caynkaasa u qaadin oo aan khibrad siyaasadeed oo horeysa lahayn misana waxaan kaashanayay xaqiiqatan muddadii aan meesha joogay aqoontayda professionaalka basica ah oo ah caafimaad dakhtar baan ahay wax badan bay isaaciday waxaa kaloo aada iyo aad aan uga faa'iidaystay dhalinyaradii wasaaradda joogay oo ka shaqaynayay oo niman shaqadooda aada ugu fiican ahaa iyo wasiirkii iga horreeyey wasiir cabdullahi cali cabdullaahi warsame oo isagoo quldiisu shaqo badan qabtay muddo afar sana aan ku qiyaasayo oo wasaaradda wasiirka ahaa intaanan ka hadlin waxa ii qarsoomay taargetka aan dhigtay baan idiin sheegayaa taargetkaygu saddex buu ahaa mid wuxuu ahaa inaan ballaariyo oo waasiciyo tayada iyo tirada shaqaalaha caafimaadka midda labaad wuxuu ahaa in dhulka fog oo rural area aan la gaarin ama ay adag tahay in la gaaro inaan gaarsiiyo adeega caafimaadka midda saddexaadna waxay ahayd fayadhowr dadku wuxuu cunayay iyo dawaduu qaadanayay iyo wuxuu cabayay in ay garanti helaan inay yihiin wax aanan cudur kusoo kordhinayn jirkooda saddexdii waa ay iga qabsoomeen ilaa xad waad ogtihiin oo soomaaliya maamulada ka jira kaabado dhaqaale oo ku filan ma laha ay maamuladuna kamada ay sekeraan baad is leedahay in kaabado dhaqaale la dhiso oo dadkii shaqo loo abuuro dhalinyaradii aqoon-yahanada ahaa laga shaqaysiiyo sidaa darteed waxaana soo gelayay oo ilan wasaaradda caafimaadku maaha wasaaradaha wax soo saara waa wasaaradaha adeega bixiya sy adeegooduna wuxuu ku xiran yahay hadba dakhliga ay helaan maadaama dowladdii aan ka mid ahaa ayan wax dakhliga uga imaanaynin wasaaraddii dakhligeennu wuxuu ka imanaya keliya hay-adaha caalamiga iyo kuwa dawliga ina kaalmeynayay aan tilmaamo who qolyahan la yidhaahdo unicef qoladan la yidhahdo u n f b a iyo hay-ado kaleento maxali iyo dowlado leeyihiin sidaas hay-adaha deeqbixiyayaal dowladaha deeqbixiyayaasha hay-adahooda sidada sweden d f i d da ah ingiriiska swiss international corporation qolooyin finisher marka wixiina soo gaarayayna waa wax iska xadidan oo dee dowlado shaqaynaya baa lagu talagalay meelaha ay ka liitaan wax yar oo lagu kabayo annagu dakhligeena aanu helaynay waxaa yar buu ahaa wixii yaraa baan marka ku dadaalay inaan beesaamino oo aanu dadkii ugu adeegno dhanka haddaan u noqdo saddexdaydii qodob midda ah baahinta adeega caafimaadka xaqiiqatan wixii tabartaya waanu gaarsiinay meelihii fogfogaa hadday tahay booqashooyin lagu tago oo tiimam caafimaad ay tagaan dhowrkii biloodba mar hadday tahay in lala socdo xaaladahooda cudurada faafa oo waxaanu samaynay system ah meelihii wax ka dhacaan in taleefon lasoo diro si joogtaa loo soo diro oo laga hadlo caruurta for example caruurta shubmaya markuu shuban masalan ka dhaco tuula xaafuun ku taal dad waxaanu shaqo gelinay waca wasaaradda intaasoo cunug baa shuban shubmaya maalinta kuxigta intaasay marayaan tiro waxaa jirtay marka markay gaaraan inaanu weeraro meeshii ataa ku qaadno dawooyin la geeyo tiimam caafimaad loo diro si looga hortago cudurkii waxaa kaloo aanu samaynay iskuulaad waxaanu furay umulisooyinka caafimaadka horta xooga aanu saaray waa primary healthcare waxaan idiin sheegayaa caafimaadku adeega caafimaadku waa labo midna waa primary midna waa secondary primary healthcareka waa basic healthcare waa hooyada iyo dhallaanka secondary healthcarena waa isbitaalada iyo dadka waaweyn oo jiraan oo xubnaha qaarkood laga hayo labada qayb oo caafimaadka qaybta hore baa baa muhiimsan waayo qaybta hore waa caruurtii dhalanaysa wey qaybta hore baanu xooga saaray sababo badan darteed qaybta hore howl badan kaama rabto waa yar hawsha ay kaa rabto waa yar tahay dakliga ay kaaga baxayo waa yar yahay natiijada aad ka helaysid hawshaas aada bay u badan tahay tusaale haddaan idin siiyo aan mar walba soo qaato oday toddobaatan jir ah oo beerka ka xanuunsan markaad tidhaahdid beerka ka bedel dhaqaale wuxuu u baahan yahay average isku celcelin saddex boqol oo kun oo dollar saddexdaa boqol oo kun oo dollar oo odaygaa toddobaatan jirka lagu badbaadinayo waxay noo badbaadin kardhaa dhowr kun oo caruur ah oo dhalatay caafimaadkooda sidaasaa primary healthcarku uu uga fudud yahay ugana muhiimsan yahay tan labaad odagan toddobaatan jirka dee nin mustaqballe maaha waana cimrigiisi soo dhamaystay kharashka intaa leeg lagu bixinayo laakiin dhowrkan kun oo caruura waa caruur waa mustaqbalkii waa dadkii dalka naga dhaxli lahaa tan labaad oo aan idiin sheegayo primary healthcarku waa laba qof oo isu saaran weeye oo haddii hooyada dhimato ilmaha waa la dhimayaya hadday ilmaha dhintaan hooyadu waa la dhimanaysa ama waa la rafaadaysa marka laba qof baad badbaadinaysaa waxaa kaloo ay ku fududdahay hooyooyinka dalkeena nasiib darada jidhaa waxay tahay waa dalka ugu liita marka la eego marka la eego maternity-ga geerida maternity-ga sababtana waxa weeye hooyada ilmaha sida meel baadiyaaba ilmihii ku sidaa dhulku waa kala fog yahay soomaaliya oo dhan dhulkeedu waa kala fogfog yahay gaar ahaan puntland tuulooyinkeedu tuulooyin badan bay leedahay averageka distancega tuulooyinka udhexeeya soddon ilaa afartan kilomitr baa lagu qiyaasaa marka adeegii aada qaban lahayd markii ay saas u kala fog yihiin howl extra buu kaa rabaa oo macnaha ay tahay gaadiidkii hawshaas waa fududaan lahayd haddii dadku meel wada degan yahay ama isu dhadhow yahay hooyadaas meesha fog degan baa waxaa dhacaysa malay maqlayaa horta hadalka awada
baan ku maqlayaa balse waxa aada dowladday saartaa oo dadku aada u jecel yihin dadka reer puntlandna aada uga cawdaan dhulka fogfog ee ka fog laamiga wasaaradaha puntland badanaaba waxba kama qabtaan mana tagaan adigana qorshe ay ka mid ahaydee maxaa ka qabatay adigu intaad marka wasiirka howlahaas
waa ku soo wada waa ku soo wada caafimaadkaas primary health care-ka aan xoogga saaray baa waxaanu ka qabanay horta aanigan fahamsiiyo dhibaatooyinka ugu weyn oo primary health care hooyada haysta waad la socotaan oo soomaaliya guud ahaan waxaa lagu magacaabay wadanka ugu nasiibka daran ee hooyo lagu noqdo sababta keentayna waxay tahay hooyadii aan kasoo qaadna tuula xaaquun ku taal ama daargaal ku taal baa dabadii ku umuraysa waxaa la xilli ilmaha markay matalan si dadan caloosha u jiifaan oo fooshiina ay bilaabato dee ma soo bixi karaan ilmuhu waxay ku dhashaan qaab system ilaahiyaa jira oo ilmuhu waa iswareejinayaan madaxa hoos iskoo xagaya markay dhalmadu dhawaato hooshu dhawaato wejiga gadaal buu aadayaa si meesha ugu fudud oo korkiisa ah ay usoo horbaxdo laakiin ilmihii markay jadban yihiin oo si dadban u jifaan waa gabadhii xididada go-aya docashadaas ay foosha docashanayso dhiigbaxday u dhimanaysa markay dhimatana ilmihii waa la dhimanaya hooyada marka meeshaas fog ku nool oo dad reermiyiga ah oo dadku ayan dareensanayn ilmahan caadi ma yihiin oo caadi moo dhalan karaan marka maya markii howsha ay bilaabato oo la arko inay hawsha adag tahay markaasaa lakala ordaya gaari ha la saaro ha la geeyo boosaaso iyo qarno iyo garowe hadda meelihii u dhow intay dhexda soo socdaan bay isku dhintaa tusaalaan idin siinayaa magaalo kamida magaalooyinka waaweyn ee puntland baa saddexdii sano iga horreysay statistikada waxaan igu tegay laba kun oo ciyaala ku dhashay laba kun oo ciyaala within three years labadaa kun shan boqol oo kamida waa ay dhinteen waa garan kadhaan marka tirada caruurta dhimanaysa heerka ay gaarsiisan tahay annagu marka waxaanu samaynay horta ultrasound iyo dad aqoonu leh baanu meelihii geegenay waxaa kaloo aanu furay iskuulaad magaalooyinka waaweyn aan ka wada furay iskuulaadkaasoo lagu tababarayay gabdho dhalinyaro ah tuulo jooga shuruud bay lahayd gabadha iskuulka dhiganaysa kow waa inay intermedian ka baxday laba waa inay tuulo degan tahay saddex waa inay xaasii caruur leedahay eeyan beri iska dhowsayn waayo meeshaan rabnaa inay ka shaqayso female healthy workers system ceynkaasu ahaa lagu magacaabo gabdhahaasi waa umulisooyin tuulooyin badan baa laga keenay tiradooda aada bay u badneed difcooyin baa baxay intii aan joogay difcooyin badanna waa ay jireen tiradii hadda ma aan sheegi karo tuuladii matalan baargaal u dhaweyd ama caluulo u dhaweyd markii ay hesho gabar umulisa ah oo sheegi kardha ilmahan inay si khaldan u jiifaan oo loo baahan yahay qaliin wakti fiican ka hor bay hooyadii u digaysa oo soo dhoofinaysa oo ay magaalooyinkii imanayaan oo magaalooyinkii lahaa ay ka heli lahayd qaliinka hooyada taasi waa mid waxaan kaloo aan ka qabanay m t o tira ah baa la furay muddadii aan joogay sanadka iyo xoogaaga ahaa awalna m t a jiray meelaha fufo ka shaqeeya iyaduna door fiican bay ka ciyaareysay caafimaadka waxaanu qabanay mobilekaas aan sheegayo taleefanadaas systemka ah isbitaaladii waaweynaa waxaanu kusoo kordhinay qalab fiican oo loogu adeego hooyada waxaa jiray inkastay iga horeeyeen misana muddadaydiina dad la diray oo soo barta qaliinka hooyada marka hadee tabartuna waa iska yarayd oo waa iska daranaysaa wasaarada caafimaad waa adeege adeeguna wuxuu ku xiran yahay hadba dhaqaalaha agtiisi intaasna waanu u cabanayna xaqiiqatan oo dhibaatooyinka jira waanu ka sheekeynaynay haddaan kusoo gunaanado sanad markaan shaqaynayay bishii abril bay ahayd two thousand fifteen waxaa booqasho noogu yimid hay-adihii gacanta naga siinayay ee caafimaadka hay-adahaasi hay-adahan hadda idiin jirin ayaa kamid ahaa muddo shan cishaabay nala joogeen waxay kormeereen wixii aanu qabanay ugu dambeyntiina wasaaradda iyo waxyaheedii baa warbixino fiican ka siiyey hoolka wasaaradda ku siiyey markay i yimaadeen aada bay iga mahad celiyeen waxay yidhaahdeen afar saddex jibaar wixii aanu sugaynay baad qabatay aada baadna ugu mahadsan tahay madaxweynahana way u sheegeen gabar ingiriis oo ka socotay d f i d habeen aan casho u samaynay inta noo timid bay tiri waxaan aada qabateen inaad soo bandhigtaan bay ahayd waayo annaga qudheenu waa ku faanayna ereygaas bay igu tiri hadalkaasna maaha hadal aan iska leeyahay wasaaradii raboorkeedii waa u yaala oo waad weydiin karnaa marka wax waa qabanay maxamedow ma wada amase waadaad umaasan tahay waa qabateen dhow wasiirinku ah oo inta badan weliba la sheego inaad shaqooyin badan ka qabateen puntland oo weliba dad shaqaday qabaneen aqoon uleeba ahayd xaggeeday dhibaatadu ka timi isbedelka keentay muxuahayy shaqada markaa qof wax qabto horaa buu sii socdaay keentay muxuu ahay in shaqada markaa aad kaga baxdo halka laaga bedelo oo loo magacaabo wasii kale
horta su-aashaas waxay ku fiican tahay ninkii go-aanka qaatay oo lahaana xaq u lahaa inuu shalayna magacaabo goortay la noqotana uu shaqada iga fariisiyo isagay su-aasha ku haboon tahay oo anigu waxay khuseeya maaha
ase siyaasi ahaan haddana ase siyaasi ahaan balaa dhinac kale haddana u dhigo isbedelka horumarineed ee aad raacdeen waktigii xataa doorashada madaxweyneha ku jirteen ninkoofuka badan isbedel baanu keeni doonaa cabdiweli wuxuu kamid ahaa dadkii aad tartanka ku wada jirteen ee isbedel doonka aad ka wada ahaydeen sidaa markii madaxweyne ka noqday isna wasiiraa ka noqotay abi cali xaaji iyo maxaa keenay iyadoo aan weli la gaarin qaabkii isbedelkee ladinka sugnaa soomaaliu ballan qaadeen ama puntland u ballan qaadeen inaad raxilkii dhamaado
walaalow soomaaliya waad la socotaayo system kow iyo sagaal iyo lixdankii wixii ka dambeeyey system hal nin u taliyo baa ka shaqeeya dadka soomaalidana dad waaciya maaha oo dowladnimo fahamsan dowlad waxay tahay conceptigii dowladnimo oo dhan meesha waa u ka maqan yahay qofka markii la doorto dee isaga iyo anshixiisa siyaasadeed bay ku xiran tahay inuu dadka u naxo taladii baahiyo hawshii ka dhigo hawl dowladeed ilan dowlad weeye waxa la raadinayo laakiin mar walba sheekadu waxay ku ururtaa aragti keligitalisa marka su-aashaas aad isbedel doon waanu wada ahayn isbedelkii maxaa xayiray jawaabteeda waxay kusoo noqonaysaa mar labaad ninka odaga kaa meesha in la weydiiyo waayo anagu aniga cali xaaji iyo kelimaanu ahayn sideed wasiir baan ahayn sideeduba niman muxtaramiina oo wasaaradahoodii ka taabay ahaayeen inta badan sababta loo fariisiyo dee ninkii go-aanka qaatay bay ku qurux badnayd in la weydiiyo
waa gartay marka hadda aad sidaa u eegtaan dowladdaas waktigaa aad isbedeldoonka ahaydeen dowladda ka shaqeynaysa puntland qaab siyaasadeed oo muuqda oo ama arrimaha dibadda ama dalka gudihiisa bay u shaqeynaysa maanta adiga mid ka soo mid noqotay haddana aada kamid ah oo banaad ka taagan tahay hase siyaasi reer puntland markaa sidaa u eegto ma muuqataa wadadii dhabta ahayd oo loogu talagalay maanta puntland inay ku socoto
jawaabtiiyo kooban mayaan ku leeyahay puntland wadadii loogu talagalay tan iyo maanti la uumay sideed iyo sagaashankii wadadii loogu talagalay dastuurkii la qortay ballamadii la galay maalintii u horreysao la dhisay bay ka weecatay sababtoo ah waxay ahayd saddexdii sano ugu horreeyey puntland waxay ahayd intercoob lagu sameeyo waxay ahayd infijiya la dhiso waxay ahayd degaanadii infijid loo sameeyo xilligaas puntland hanti fiican bay lahayd nabad fiican bay lahayd dad fiican baa u noolaa oo khubaro la oran karo ka qayb qaadan lahaa haddii ay fursad helaan hay-adda intervis waad maqasheen baan u malaynaya waa hay-ad caalamiya maanta oo heerku afarteeda kanada ka dhisan yahay hay-addaas fikradeeda puntland bay ka timid waxayna ahayd in puntland role model gobol u noqda dowlad goboleedyada soomaaliya ka curan doona wixii oo dhan marka waa la leexiyey qaloocii ay gashay bay ilaa iyo hadda ku socotaa
maxaa laga sugaayo inay dowluhu qabtaan udaad toosan ah maxaa ka qalloocday markaeegno inagu
waxaa laga sugaayey puntland inay xisbiyo siyaasadeed dhisto inay tira koob rasmiya dadkeeda ku samayso in haddii alla ku roon yahay dastuur fiican oo tala wadaaga ay ay qorato in muddadaas saddexda sanaa saddex sano wakti badan wey maaha wakti yar wixii dowlad magaca dowladeed lahaa inay inay rucaga dhigtaan rucaga dhigato ma dhicin oo saddex sano markay dhamaatay wayadii isqabqabsiga bilaabay la bilaabay isqabqabsigaas dib buu u dhigay waxaa dhacday marka madaxweyne walbo puntland yimaada inuu ku socdo qaabkii keligi taliska ahaa ummadan oo hal nin ugu taliyo isagaa dhaqaalaha uhaya isagaa siyaasada uhaya isagaa go-aamada uhaya isagaa masalan waad xasuusataa waa dhaweyn dadweynaha puntland si ay uga hor yimaadeen barnaamijkii ahaa four point five oo xataa kitin markuu tegey civil society-dii oday dhaqameedyadii hadii barlamaankii jaamicadihii dadkuu la hadlay oo dhan qaabkay ula hadleen internetyadaas ku arkaysaa ugu dambeyn hal nin baa taladii qaatay oo saxiixi bixiyey wuxuuna ahaa madaxweyne cabdiweli qaloocu waka dowlad lama noqon karo caalam ilbaxa baanu ku nool lahay adduunku wuxuu u hayaamayaa talo wadaad wuxuu ka hayaamayaa talo keligi taliyaa hal qof oo intuu seexdo niman kitchen ka binadwaldaho saaxiibadiisa derigiisa lafta kala baxa la sheekaysta oo danahooda iyagoo eeganaya talooyin guracan siiya oo sidaas ummad dhan lagu maamulo ummaddu biyay u baahan tahay waxay ku heli karaan talo wadaad qaab dimuqraatiga waxay u baahan yihiin caafimaad waxay ku heli karaan talo wadaad iyagoo cududooda iyo taladooda isu geeya waxay u baahan yihiin nabadgelyo waxaa lagu heli karaa talo wadaad waxay u baahan yihiin cadaalad waxaa lagu heli karaa talo wadaad dalkii oo dhan baa hade ku burburay aragtidaas oo waad ujeedaayo doorashadeeni waxay la socon lacdahay hal nin oo dambiil ku risay wixii tala ahaa oo ka dhexeeyey tobanka milyan ee soomaalida marka puntland qaloocaas kii sixi lahayd bay yahay hadda iyadiibaa qaloocaso sixir u baahan ma
doctor erow adan barnaamijkani warkeen kala soconaa waa go-ah nineteen sixty iyo websaytada weliba ay wada shaqaynta leeyihiin doctor erow oo ah aqoonyahan soomaaliyeed sadis erow oo aqoonyahan soomaaliyeed baana marti noogu ah weli barnaamijkaa kudageysa bal markaad guud ahaan eegto dhowrkaas sanadood ee haddeer dowladda puntland kamid ahaa iyo inta ka dambeysay madaxweyne cabdiweli waxa uu sheegaa in muxuu ahaayey ay maalgashi u raadinayaan puntland wax badan la qabteen oo musaare fara badan qabteen heerkii aad filaysay ma gaarsiisan tahay maxaase isleeda waa qaba waa qabteen intii xukunka cabdiweli mees ahaa
wax lama qaban ma dhahayo waxwaa si bani aadamku hadduu waxba uusan qaban hataa cimrigaa u kordhayo waxbaa isbedelay laakiin sidii la rabay oo la filayay wax looma qaban arrinta maalgashiga ah waxaan anigu qaba waa aragtidayda soomaaliya maalgashi way u baahan tahay laakiin waxay uga baahi badan tahay inay kaabadaheeda dhaqaale bal horta hagaagsato waayo qofka bani aadanka oo maalgashiga kugu samaynaya marka hore wuu ku fiirinayaa bani aadan mata dad waad aragtaa abaaraha imanaya xoolihii iyo dadkii waa isla baktiyayaan neefkiiba dhiman qofkii waa ka daba dhiman waxaa halkaa laga fahmaya qofka iyo neefka inay waxba isdhaamin neefku gar buu uleeyahay inuu baktiyo haddii abaari timaado laakiin qofka bani aadamka waa inuu dadaalaa oo ka hortagaa cimilada intii tabarti tabari meelay ku dhigto waa gaar in ceelo la dhigto in biyaha durdurto oo yaacaya sanad walba badaha ku shubmaya la xirto wax badan oo la qaban karo baanan soomaalidu ayan qaban waxaana u sababa system markaas jira waayo dowlad baa la yahay laga soo gudo xilligii qabiil qabiilka loo noolaa ama qoysqoyska loo noolaa maadaama dowlad la yaho dowladdu waa ummad isu timaado bulsho intay isu tagto xoogooda iyo aragtidooda mideeya si noloshooda wax uga bedelaan noloshii haddayan marka waxba ka bedelmin ninkan investorka markuu arko qof iyo neef isla dhimanaya haddi waxba ku gashan maayo waayo neefka waxba ma adaan waxay ahayd intaanan investor lagu fikerin arigayadii iyo geelayadii inaanu biyo uhelo waxay ahayd macdantayadii inaan la soo baxno waxay ahayd inaanu isnabadayno waxay ahayd inaanu siyaasadda systemka hagaagsanno inaanu systemka dhaqaale hagaagsanno inaan bani aadan xadaariya u ekaano si aanu meel uga helno kuraasta ummaduhu ay fadhiistaan oo ku wada hadlaan ayuu yahay ninka maalka gashanaya maanta soomaaliya oo la ogyahay madaxdeedii intay madal dhisteen dadkoodii ka hor istaageen inay doorasho xaqa samaystaan yuu yahay ninka maal gashanaya niman mas-uuliyiin ah oo guryo iyo iskuulaad iyo mashaariic ka wata dhow shisheeye oo dhaqaalihii dadka loogu talagalay soo boobay yuu yahay ninka maal gashanaya niman konturaadyo tuuganimo a bixinaya oo xataa shisheeyihii ay ka naxayaan laba nairobi jooga ay nagu yidhaahdeen hade maxaanu idin qaban karaa dalkiina idinka horseedaya in la boobo marka wax waa la qabto inkiri maayo laakiin marka la eego waxa loo baahnaa in la qabto waxay u muuqanaysaa waxaa la qabtay wax qiimo le yeelan maya waxaan kaloo kuu sheegayaa mashaariicda la qabtay xooggeeda waa mashaariic horey u socotay oo mashaariic ku timid sistamka hadda jira dadaalkiisa maaha
waayahay dhowaan soomaaliya doorasho ayaa ka dhacday baarlamaanka la dooranayay goboleedyada ayaa ka dhacday waxaa jirado fara badan oo aada u cabanayo oo xildhibaannimadii waayey qaarna waa loo awood sheegtay qaarna musuq maasuq baa lagu soo baxay qolada nolosha marka hore jaangoyn bay samaystay ay ku tala gashay qaab loo galo doorashada inaba aadse siyaasi ahaan adiga oo ka eegaya caqligaaga iyo taladaada iyo fikirkaaga aad xorta u tahay baarlamaanka soomaaliya ee golgoboleedyada lagu dooranayay doorashadaasi inay si xalaala u dhacday iyo si loogu talagalay u dhacday iyo waxa ka soo baxay wax lagu kalsoonaan karo oo soomaalida ku kalsoonaan karta uu yahay
aniga xogtay soo gaaraysa marka horeba waxaa khalad ah oday nabadoon ah in la dhaho kaalayo noo magacaabo qofkii baarlamaanka noo geli lahaa waayo odaygan hawl buu lahaa hawshiisa waxayd inuu u garnoqo geedka hoostiisa ku garnoqo waxa dhexmara dadka reer miyiga ah oo aan aqoonta lahayn laakiin dhaqanka iyo caadada soomaalida wax ka garanaya isagii markii siyaasad la geliyo siyaasadii waa ay guracnaatay taasi waxay keentay in dad baa ku dhintay isku disi hoose ah kismaayoay ku dhinteen galmudug bay ku dhinteen dad baa isku dhaawacay lacagta la bixinayay waan wada maqlaynay boqolaal kun malaayiin qaar baa gaarsiisan marka laaluushku sidiisuba dowladahaas hadda aada la joogtaan laaluushkii waad aragteenoo meel bay iskaga mariyeen sababta ah waa hoog iyo ba weye laaluush meeluu yimid waa hoog iyo ba rasuulkeenina waa uu nooga digay calayhi salaatu wasalaam oo waa u lacnaday lacnadu waa habaar inkaar rasuul baa ku dhacaysa qaataha iyo bixiyaha laba lacnadi ku dhacday bay soomaali u dhexaysaa xaggee marka wanaag laga sugaya doorashada iyada ah oo sidaas kusoo dhamaatay nidaamka maamul goboleedyada hogaaminaya inaan maslaxad gaara ka lahayn ma jirto waayo nin waliba awoodiisii baa waxaanu arkaynaa uu dad kula dirday waxaanu arkaynaa dad gaara kusoo saaray meel aan laga dhawaaqaynin mayan jirin tii guudna marka laysugu yimaado hadee warkaasaa madashiibaa dusha ka fadhida niman mas-uuliyiin oo madal isu sheegay awooddii oo dhan urursaday dadkoodii ku kalsoonaan waayey barlamaankii door kuma yeelan doorashada habkay u dhacayso civil societygii door kuma yeelan maxkamadii door kuma yeelan guddigii doorashada oo la magacaabay oo weliba saacadihii u dambeeya la magacaabay saddex sano ka hor bay ahayd in la magacaabo si ay u helaan wakti fiican oo ay waxoodii ku hadaystaan bilihii u dambeeyaa la magacaabay waa garanaysaa in meeshaas ayaan khalad ku jiro iyadoo taajidha haddana waxaa la magacaabay shaksiyaad xafiisyadooda ka shaqaynaya nimanka mas-uulka haya waa khalad labaad khalad saddexaad waxaa ah misana inaan loo madax banayn hawshii loo igmaday hawshoodiibaa dabada la haysaa marka aragtidayda iyo aragti ay qabaan aqoon-yahano badan oo nairobi ila degan ama daafaha adduunka aanu ka xiriiro inayan wax saxa kasoo baxaynin halkaas
waayahay baarlamaankan waa maryland ka baxay oo lacag fara badan ku baxday uga waxa u sharaxan oo sidaa iyo weliba inay cod ka helaan dad aada u fara badan oo madaxweyne usoo suxay dhammaantoodba xasan oo ah madaxweyne hadda wadanka sii jooga oo waktigiisu dhamaaday waxaa ra-isul wasaaraha oo abdixuur waktigiisu dhamaaday dad fara badan wasiir wax fara badan oo ilaa iyo labaatan qof baa maanta madaxweyne u shaqaxan baarlamaanka waxa uu kusoo baxay waa arrintaa haddaad ka warranaysa adig madaxweynaha dadkaasi doortaa maxaa laga rajeeya inu soomaali u qaban karo baarlamaanka sidaa kusoo baxayse maxaa laga rajeeya inu soomaali u qaban karaan oo maanta xaalkas maa ku sugan tahay ay kaga badbaadin karaan oo hore ugu dhigi karaan
maxamedow cudur aan dawo lahayn ma jiro bulshaduna sida qofka u xanuunsanay u xanuunsataa cuduradayna hayo bulshooyin badan buu soo qabtay waana ka baxeen xadiis baa la sheegaa rasuulku calayhi salatu salaam uu leeyahay saatriin bay madaxdiinu noqotaa xadiiskaas ilaah baa garanaya anigu ma hubo laakiin meel baan ka akrinaya xadiisku waa daciif oo maaha xadiis saxiixa dadka deliishadana qalad bay u deliishadaan oo dadkii way hanjebinayaan meesha wax ka bukaan maaha dadweynehe waa leadershipka ummad badan baanu aragnay oo hal nin oo leadershiba u badbaadiyey shaksi keliya oo hogaanka u qabtay baa dadka taariikheed ka saaray haddii leadership hagaagsan la helo si kastaba ha ku yimaadee kan laaluushka ku yimid waxaa lamida kan xoogga iyo boobka ku yimid oo dadka dhiigoodii intuu baadiyo yiri anaa idiin odaya waxaa lamida kan musuqmaasuqa ku yimaada iyo doorashada la xado si kastaba ha ku yimaadee liidarku hadduu yahay liidar vision leh oo ay u muuqato in dadarkan uu dadka taariikheed ka saaro waxaa la dhahaa doonaabo gaaray markaa gurigaaga aadaysid haddaad dhintid meelaad ku cusub tahay laakiin enkaagu yahay gurigaagii hel akhirka waa tegaysaa hadday yoolku uu cad yahay miimiska waa la helaa haddii nin liader ah uu soo baxo hogaamiye khibradii iyo garashadii iyo wadaniyadii iyo dhaqankii iyo diintii iyo soomaalidii halan kara eenale hayaamin kara oo ukaxayn kara meel wanaagsan waa qabaa anigu hal liader inuu dalkaa badbaadin karo laakiin liaderkiibayan weli helin dadarkan kusoo baxay laaluushka hadee ninka nin horta la tijaabiyey waa fashil nin mar fashilmay in wax soo baro imtixaanka markii lagu dhaco daraadka waa lagu celin jiray caruurta mar labaad baa duruustii loo dhigi jiray nin marka mar fashilmay soomaalidu waxaa yaab leh xil nin meel iska fadhiyey baa xil loo dhiibayaa xilkiibaa wuxuu u noqonayaa magac iyo sumcad weyn waxyaabaha soomaalida laga soo galay bayna kamid tahay inta horta xilka soo qabatay hadday soo laabtaan soomaaliya hadday rajabi kasii dhimanaysaa waxay noqonaysaa guri rajabi ka dhamaatay walow in la rajabiga ayan haboonayn waa rajaynayaa ragga siyaasada ka cusub oo kow ka yahay xaaji maxamed yaasiin haddii ay fursadaas gacanta ku dhigaan waa u rajaynayaa in maaragtay ay wax weyn qaban karaan marka u liitaan waxay u yeelanayaan dadkii waxaa la qaban lahaa oo wadaniyiinta ahaa baabsibaabsiga ahaa aqoonta lahaa adduunyada ku baahsan sidii naas wadamadaa horumaray wax ka bartay khibrada ka helay marka halkaasay ka imaanaysaa in ilaahay danki wax hagaagaan
waayahay ummadda soomaalida caawa adiga ku dhegeysanaysaa kuwa warshadada kale kaa dhegeysan doona maxaad rabtaa inaad kula taliso maxaad rabtaa inaad kula dardaarabto
anigu hal talaan haya haddii layga yeelayo laakiin hawl bay u baahan tahay dhalinyarada soomaaliyeed waan jeclahay inaan aada ula hadlo waxa kan hadda socdaa dowlad laguma noqdo waxa weeye fashil fashil kale ku gaar fashil kale ku gaar sumcadda iyadiina ku baaba'day dadkeeniina ku baabee dhalinyaradeeni ku baabee waxaas in la hakiyo waxa hakin karaana waa xoogga dhalinyarada talada aan dhiibanayaa waxay tahay dhalinyaroy bal ugu yaraan ugu yaraan in yaroo idinka mid ah isu tagaan ha diyaariyaan petition petitionkaasoo lagu ururinayo internetka via internet boqol kun laba boqol oo kun shan boqol oo kun milyan soomaaliya ay saxiixdo aanu adduunyada u sheegno waxa kan xalaal maaha waxa ka soo baxana xalaal noqonaya aada bay u adkaanaysaa sidaa darteed aynu codsanno adduunyada ka codsanno hay-adahaas waaweyn un-ta dowladahan international community laisu yidhaahdo barlamaan baa maanta noo dhisan wax kastaba ha aadee barlamaankaas in la dulgeeyo koox aqoon-yahano ah oo dalkan muddo sanada laba sana a gacanta ku dhiga haya dadkaasoo wadaniyadii aqoon lagu xulay dadkaasoo aanan wax ambishana siyaasadda ka lahayn oo aan hadhowsi siyaasad gelaynin laakiin shardigu uu yahay doorasho xalaala oo xaq ah inay diyaariyaan muddadaa sanadka ama labada ah haddii taa la helo caalamka dheguhu noo furaya waa la hakinaya haddii taa la waayo dhaawaca waa u sii weynaanaya intaasaan dhalinyarada soomaaliyeed gaarsiin laha waayo aad iyo baan ku salaamaya waa doorta dhalisaar saabit enow oo golaca nineteen sixty aan waraysi kula yeelnay magacaygu waa maxamed xasan dhigood iyo golaca nineteen sixty iyo warsaydhada weliba golaha isku xiran yihiin